faarax xirow nuur waa guddoomiyaha guddi ay leeyihiin xafiisyada shirkadaha duulimaadka waxa uu v o a u sheegay in muddo laba maalin ah aanu diyaarad rakaab ahi ka degin garoonka diyaaradaha baledweyne garoonku wuxuu xiran yahay laba maalmood roob da-ay oo xoogan awgiis roobkaas oo magaa oo garoonkii dhaawacay laba maalmoodna magaaladan wax duulimaadku kama bixin maalintii waxaa bixi jirtay markay ugu badan tahay saddex diyaaradood oo dad dadka dadweynaha markii laga reebo amisom iyo dawladda iyo laga reebo dadweynaha saddex diyaaradood baxdo maalinta sabdiga oo kaleeto isniintoo kaleeto saddex diyaaradood baxdo maalin labaa baxdo maalin hal diyaaradaha baxdo dadku dad jiranaa jiro oo xamar loo qaado dad dan wataa jiro dan dantiisu maanta intuu baxo birita muxuu dan ka qabsa laha xamaraa jiro dhibay ku qabaan jidka muxuu ahaay haddee waa la socotaan xaaladiisa oo roob badana asigana ku da-ay marka sidaasay u xiran yahay garoonkii oo wax oo ka bixitaana ma jirin faarax xirow ayaan weydiiyey garoonka ugu dhow ee duulimaadka rayidka loo isticmaalo mar haddii kan beledweyne uu xiran yahay iyo haddii ay jirto dhibaato ay dadka rakaabka ahi kala kulmaan sidii ay ku gaari lahaayeen ayaa waxa uu yidhi waxaan aadnaa meel la yidhahdo gurceel oo aada nooga fog oo boqol iyo labaatan kilomitir ah dadkaas oo laga yaabo inuu dad jiran ku jiro dadkaasoo laga yaabo inuu muxuu ahaay haddee wadankoodii aan wadankii aan guryahoodii joogin laga yaabo diyaaraddaas xataa inay baaqato laga yaabo xataa diyaaradda inay cillada ku timaado haddana boqol iyo labaatan inay dib usoo baxaan dhowdo dhibkaas badanna waa lagu qabaa gobolkii hadda gobolladii waaweynaya oo ka mid ah muxuu ahaay haddee ka haray gobolladii kaleeto oon garoonkiisii wax laga qabtay ama maamulku wax ka qabtay ama dawladdu ay wax ka qabatay una jirin ma diyaarado badanaa joojiyey shaqadii qaarna waa meeshaasay aadeen qaarna waa joojiyeen roob hadduu badda oba roobka hadda xalay iyo maanta hadduu joogo waxaa laga yaabaa in laga duulo berito laba maalmood uu xirnaayo maalinta saddexaad in la duulo waa macquul haddii laakiin roob kala yimaado dib uu usii xirmaa intii oo kaleeto annaga waxaa waaye dad weynaan nahay canshuurana laga qaadaa shaqadaas waxaa iskale saan aaminsanahay maamula iskale shaqo maamul waaye maamulkaa iskale marka go-aankaas ama uu ka go-aa ama wax ka qaban kara garoonka magaalada beledweyne ayaa xirma mar walba oo la gaaro xilliga roobka iyadoo gudaha garoonka iyo deegaanada u dhowna uu ku yaalo xafiiska labaad ee ugu weyn qaramada midoobe ee soomaaliya iyo xarunta qaybta afraad ee howlgalka ciidanka amisom xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne